dagaalkan uu ka dhacay laba aag ayaa sida uu guddoomiyaha gobolka sanaag axmed cabdifalaahi v o e khadka telefoonka ugu sheegay bilaabmay shalay galab islamarkaana labada dhinac isla gaadheen habeennimadii halka sida oo kalena uu mar labaada dib saaka subaxnimadii uga bilaabmay deegaan kale oo ahayn kii ay shalay ku dagaalameen shalay dagaal ka dhacay midna shalay waa ku dhintay saddexda waa ku dhaawacmeen iyo gabadh ma garatay afartaa qof baa ku dhaawamay gabadh uma weliba waa shay galabnimadii dambe dambe gaamne xaalaanu nimin xalay markaanu goboa ku nimina adigu waxaanu kala qaboojin karin waa kala qaboojinay dhaawaci baanu usoo dirnay xagga iyo burco oo soo aanbabixinay haddii ilaahay kuuroon yahay waa ka kabaanay tarbixida dhowr tegnikaa kaga tagnay waxaanu samaynay salaadii hore lixdii baanu tagnay oo weliba wax dhiman meelaha qiyaastii taqriiban dodoble meesha la yidhaahdo dagaalka ugu khatarsanay ka socdo ma garat shaqaqadan oo ka dhacday deegaanada dararweyne iyo dogoble oo labadooduba ka tirsan gobolka sanaaga ayaa guddoomiye axmed cabdifalaayo intaasi raaciyey inay ku dhinteen toddoba qof oo ka kala tirsan dhinacyada ay dirirtu dhex martay halkaa goobta waxaan ugu tagnay toddoba meyda oo aanu soo qaadnay toddobadiiba aanu isleenay meelahana lagu aaso ciidankii iyo wixiina waa kala dirnay halkale wax ka dhaceen baanu iyadana dee gurmadu nimi isku horimaadkan oo markii bilaabmay dhinacyo dooraha looga soo gurmaday ayaa guddoomiyaha gobolku intaasi ku daray in markii gurmad ahaan ay ku gaadheen halkii uu dagaalku ka socday ee waxyaalo koobani ka soo gaadhay iyadoo halkaasi uu ku geeriyooday sida guddoomiyuhu sheegay mid ka mid a ciidamada militariga ee gurmadka u gaadhay goobta halka gaadhigiisana ay ku dhaceen xabada doorahi bismillahaate nin askari aan ciidankii militariga soo gudooyena labada kiloodasna waaba dhintay oo dhaawac inaan ku qaadnay in meyd badan lagu geeyay xergaabo anigu de lamaan dagaalanayna waxaanu ahay badbaado aniguna saasaa bartay yani ay aad iyo aad igu risaas badan ay gaariga igu soo dhacday inan kamida inan askartii gaariga ku joogtay ila socotay balgaadhada ahaana wax yar oo madaraysadu maaha kaga dhacday aniga halka ninka malaadan iyo takale iyo timreereeda iyo gudaha ee waxaaba way ku soo dhacday aniga timahaasay ii martay dee ilaahay waktaba iska leedahay maraan weydiiyey sida xaalku iminka uu yahay ayaa guddoomiye axmed cabdifalaahi uu ii sheegay inay ku guulaysteen inay joojiyaan dagaalkii isagoo geesta kalena ugu baaqay labada dhinac inay joojiyaan dagaalka iyo dhiigga daadanaya haddana waa istaagay labadii aadba waa iska taagay meel walba dhowr guutaar ciidan aan dhignay qaarka waa soo socdaan waa istaagay hadda ilaa iyo hadda wax iminka habadoo dhacaysa ma jirto meelaba waxaan leenahay ugu baaqaynaa dadka muslimiinta ah walaalaha ee dhibaatadaasi ay dee maalin walba kusoo noqnoqo war dadkan xabadda joojiya oo ilaahay ka baqa oo dhiigga iska daaya islaameed oo nin walow waxa kale naftaada ilaahay ka cabsada subxaana watacaala dagaalkan ayaa noqonaya markii labaad ee uu dhex maro labadan beelood iyadoo sida oo kalena bil ka hor uu dhex maray dagaal sababay dhimashada saddex qof iyo weliba dhaawaca dhowr iyo toban qof waxaana dirirtan cusub ay imanaysaa xilli lagu guda jiray nabadaynta labada dhinac iyo weliba daaweynta dirirtii hore u dhex martay cabdixakiin maxamuud shirwac v o e hargeysa